bulshada magaalada waridhaad oo hoos tagtaa degmada xingalool ee gobolka sanaag ayaa cabasho xoogan ka muujiyey khadka iyo anteenada dhanka isgaarsiinta magaaladaas oo aad u yar deegaanka waridhaad ayaa ah magaalo bulsho badan waxaana soo noqnoqday cabashooyinka ku aadan in deegaanka aysan ka jirin isgaarsiin wanaagsan waxaana bulshada ay codsadeen in loo hirgeliyo ama ay yimaadaan shirkadaha isgaarsiinta si dadku ay u wada xiriiraan
baaqu waa baaq nabadgelyo waa baaq baahi ah ateena la'aan khad iyo hadalba tuuladatin waxaa la yidhahdaa waradaadu waxay ka tirsan tahay degmada xingalool soddon kilomitr bay u jirtaa waa tuulooyinka ay degma xingalol u adeegto waxaannu ka cabanaynaa ateena la'aan wakhtiya hadda ay jooga labadii kun iyo tobankii ah waxa maqli jira halkaas waa ateena la'dahay hadda wakhtigii waa laga guuray labada kun iyo afar labaatan baa la marayaa wakhtigu dhulku waa wada ateeno jief baa lagu hadlaa khadka jief baa lagu isticmaalaa laakiin annaga waxaan ku jirnaa labadii kun iyo tobankii halkii dhulka qaarkii joogi jir baanu joognaan waxaanu maanta aad uga cabanaynaa ateenada in si deg deg ah khadkeeda iyo hadalkeeda hadda anigu meheradii baan haystaa waa u jeedaa meherada yaro xuurta ah waxaa lay diray qofka wax ii dira waa israacnaayo mar baanu waxaanu wacnaa boqol iyo labaatan iyo kow goris wacnaa waxaan leenahay marka aan ka guurno jahligaa iyo ateenada baahida aan u qabno waxaan rabnaa inaanu si dhaqsa uga guurno waxaan naga reer kartaa waa golis bulisey sida aan maanta idinla hadlaynaa waa baahi dhab ah insha allah waxaan rabaa maanta inaan halka kelibakan ku soo gudbiyo aniga oo ah xildhibaan ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka degmada xingalool khaasatan tuulada waridaad anigoo gaar ahaan ah maxaa xildhibaankii laga soo doortay haddaanu nahay mandaqada waridaad waxaanu ka cabanaynaa qaybta ateenada isgaarsiinta oo aan jirinba xilliga kan hadalkii aanu gabnay qof wax laga iibsan waayey maalin walba laysku haysto dadka loogu gar noqo lacagti waa kuu diray iyo ima aadan dirin waxaanu markaasi mug iyo miisaan looga codsanaynaa shirkadda golis ee haddeer soodla dalka mataqaanaa u adeegta inay si deg dega wax uga beddesho una keento adeega iyo service ay bulshadu ku adeegato aniga oo cabdulaahi aadan maxamed ah jooga magaalada waridaad ka tirsan maxaan ku yidhahdaa waridaad waxay ka tirsantahay degmada xingalool kilomitr ahaanna waxay u jirtaa soddon iyo laba kilomitr ayay dhanka galbeed ka xigtaa waxay u dhexaysaa damalaxa gare iyo magaalada dadka deegaankaasi ayaa shirkadda goolis oo ka howlgashaa deegaanada puntland ka codsaday in deegaankaasi ay tagaan islamarkaana hantiino wanaagsan ka hagaajiyaan